wasaaradda kalluumeysiga iyo dhaqaalaha buluuga ee dowlad goboleedka jubbaland ayaa waxay tobabar lagu baranayo kordhinta xirfadaha u qabatay howlwadeenada wasaaradda kalluumeysiga ee maamulkaas waxaana tobabarkan ujeedadiisu yahay sidii ay howlwadeenada wasaaraddu ula falgeli lahaayeen kalluumeysatada deegaanada jubbaland agaasimaha guud ee wasaaradda kalluumeysiga iyo dhaqaalaha buluuga jubbaland maxamuud cabdi axmed ayaa waxa uu wareen faahfaahin ka bixiyay tobabarkan iyo muddada uu socon doono waxyaabaha ay howlwadeenadooda saaradu ka faa'iidi doonaan tobabarkaas oo khuseeya sidii aan u diiwaangelin lahayn xog ururin kaydin iyo monitoring and evaluation ama dabagalka waxa loo yaqaano barnaamijkan wuxuu saldhig u noqon doonaa qorshe aan ka diyaarinay ama aan u diyaarinay deegaanada xeebaha oo aan ugu talagalnay in xog lagu soo ururiyo xogtii la kaydiyo xogtii la tafatiro kadibna xogtaasi aan soo ururin doono lagu dhaqaaqo waxaan rajaynaynaa in aan gaarno ugu yaraan soddon ama konton qoys oo ka kala imaanayo iskaashatooyinka nala shaqeeyo marka waxaan rajaynaynaa insha allahu tababarka inaad si fiican u qadataan mashruucan waa bilow waxaan rajaynaynaa in aad micnaha xogtii la ururinayay ama qorshaheedii ama diiwaangelintii ama kaydinteedii aad fahankeeda maanta aad si fiican u qadataan kadibna xogtaasi ama ururintaasi ama fahanka aad qaadataan waxaan rabnaa in aad fulinteeda aan dhaqaaqno insha allahu tababarkan toban beri wuu socon doonaa wixii xigan waxay noqonaysaa fulintii qorshaha mashruuca insha allahu muddo usbuucan ama usbuuca dambe waxaa xigi doono in aan xogtii aad soo ururiseen ama tiimkii aad soo soo soo xusheen in aan ayagana laftigooda tababaro u sameyno sida kalluumaysatada loo kalluumaysto khataraha ka jira badda kadibna waxaan samayn doonaa insha allah haduu ilaah yihahdo agaabyo inaan siino dowlad goboleedka jubbaland ayaa ka mid a deegaanada hale kalluumaysiga marka la eego in webiyaal iyo sidoo kale xeebtuba ay marto